barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walba oad nagala socotaan waa arbaca bisha januari waa lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada ku noola puntland iyo sida ay u xiiseeyaan dhinaca fanka waxaan uga goleeyahay awrka gorgorno geeye geeyadana soo fuul gela dhalayno geey gamaashayga maale waaw goordhow ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaan meesha waxaan aad dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno sare ukaca ku yimid dhinaca ka ganacsiga agabka hiddaha iyo dhaqanka salayaalkii marka waa la casriyey waa la casriyey sabiraa lagu dhajiy waa ujeeda calankii oo dalka Calankii Soomaaliya, calankii Turkiga.
calankii ingiriiska calama baa hadda ilan waxaa keenay dadka qurbaha qurbiyaa keenay sidoo kale waxaan meesha ka marnayn dhinacii heesaha maantana waxaan dhegaystayaasha ismaaciil u haynaa
waw waa cawaale aadan iyo haniyuuke malaha caashay heestan barnaamijka ayaadbu ku soo beegtay wuu ku bannaan yahay soo maha barnaamijka heestani aad bay isu haystaan waa tahay qodobadaasi iyo sheekooyin kaleba waxay dhegaystayaasha uga bogan doonaan barnaamijkan dhallinyarada maanta marka horese warka caalamka
haddii aan ku bilowno kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay maanta oo arbaco ah in si guuli ku dheehan tahay ay u tijaabiyeen bam nooca haydarojiinka la yidhaahdo oo ah mid aanay ishu qaban karin oo aadna u quwad badan taasoo dhalisay dhaleecayn badan oo uga timi quwadaha caalamka ku dhawaaqidda hadalkan oo laga sii daayey telefishinka dowladda ayaa tijaabadan loogu yeedhay mid ujeeddadoodu tahay isdifaacid oo lagu ilaalinayo madax bannaanida waddanka iyada oo dhowr tixraacna oo adagna loos- loo soo qaatay dalka maraykanka
maxkamadda sare ee dalka bangaladesh ayaa arbacadan taageertay dil toogasho ah oo lagu fuliyo hogaamiyaha xisbiga ugu ballaaranaya islaamiistaha ah oo lagu soo oogaya dembiye dagaal guddi xaakina ah ayaa diiday inuu racfaan ah qaato mituur raxmaan nizaami oo ah hogaamiyihii hore ee madaxa u ahaa golaha wasiirada kaasoo ay kooxda xagjirka ah kaasoo hogaaminaya kooxda xisbiga xagjirka ah ee jamaacatul islaami bangaladesh ayaa sheegaysa in hay-adaha gudaha iyo askarta bakistan ay dileen dad gaaraya ilaa iyo saddex milyuun islamarkaana ay kufsi kula kaceen laba boqol oo kun oo haweena iyaga oo barakiciyey qiyaastii toban milyan oo qof oo hadda qaxooti ku ah xeryaha wadanka dariska ah ee indiya
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa caasha
haye xilidan dambe waxaa soo badanaya ismaaciilow dee farshaxankii baa laleeyahay agabkii dhaqanka iyo hiddaha way noo soo socotaa laakiin bal dhinacii heesaha laftooda dhallinyaradu haye aad bay beryahan u xiiseeyaan waa run waxaad arkaysaa kooxo aad u badan oo magacyo kala duwan wata oo meelaha ka dhisan oo qaarkoodba mar aad maqlaysido aad isleen alleeleh qoladan alleeleh qoladan alleeleh qoladan laakiin een, waayadan dambe aad u soo badanayaan baa tiri maxaa lagu arka fanki maxaa galay Eh, waa laba kaclayn ma nidhaahna waa halkii Waa laba kaclayntii kacangalka dhihi jireen
waa waa laba kaclayntii fanka marka fanki baa laba kacleeyey fankii baa laba kaclayay marka kooxdan hadda xaggee ka dhisan tahay kooxdan oo kale waxaa la yidhaahdaa xidigaha puntland waa gartay waxay ka dhisan yihiin magaalada boosaaso haye waa dhalinyaro yaroo sababshay haye marka wariyaha v o a magaalada een, boosaaso ayaa intuu booqday qaar ka mid a fanaaniintoo markaa goobta ku sugnaa haye ayuu la sheekaystay talo heesii hirgala lagu qabanaya meesha
waxaan filayaa haddii koox noqdeen Ah, heesaha hirgala way soo dhaafeen marka haddii la qabtay waa garta ma hubno in la qabtay in kale laakiin marba hadday Laakiin- koox noqdeen way soo mar hadday dhaafeen koox noqdeen khasab waa inay jirtaa meel ay ka soo baxeen marka wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray boosaaso habboon cabdulaahi salaad iyo weliba ibraahim qorshel waxay ka mid yihiin xiddigaha da'da yar ee fanaaniinta xiddigaha puntland ee ku sugan magaalada boosaaso kuwaasoo inta badan shacabka boosaaso u soo bandhiga sugaanka la gadisan sida xilliyada munaasabadaha taariikhiga ah iyo weliba xafladaha gaarka ah waxaan booqday mar ay ku guda jireen shaqooyin iyo weliba diyaarin heeso waddani ah iyo weliba kuwa jacayl ah fanaanadda habboon cabdulaahi salaad oo ah gabar aada u da'yar ayaa ugu horrayntii weydiiyey waxa kooxda fanaaniinta xiddigaha puntland ay qabtaan Een, fanaaniintan waxay qabtaan badanaa barnaamijyada wacyigelinta ah barnaamijyadaas oo ay ka mid yihiin arrimaha bulshada kow oo ay ruwaayada ka sameeyaan sida ha ka hadasho nadaafadda ha ka hadasho een, gudniinka fircooniga ah ha ka hadasho ilaha caafimaadka ee talaalka iyo wixii lamid ah ilaahay kuuma sama diidee waxaan kaloo qabanaa soo dhaweynta madaxweynaha iyo muxuu ahaa madaxdii kaleeto ama kuwa dalka ama kuwa dibadda ha ahaatay soo dhaweyntooda ayaanu ka qayb galnaa oo intii karaamkayga ah intaas markii hadda ay xaflad ama barnaamij u dhacayo heegan baan u nahay fanaanadda habboon ayaa ii sheegtay inay aada ugu luuqayso heeso badan oo isugu jira jacayl waddani waxaana weydiiyey heesaheeda ka ay ugu jeceshahay waddaniga iyo weliba jacaylka heestan waxaa la dhahaa guhaadow gugaan jiray geyraha dhacaya iyo galaba carowgan gunta xirasho weyaan iyo galaba carowgan gunta xirasho weyaan waxaan uga goleeyahay waxaan uga goleeyahay awrka gorgornoo geeye geeyadana soo fuul kena dhalayinoo geey gamaashayga maale gurigii gobeedo ay gacala joogta lagu gaajo beela gurigii gobeedo ay gacala joogta lagu gaajo beela soomaaliye qabiilku qabiyaa'il buu noqdee dacrweye qaraane miyay ciidan ka quusanayn allow quruxdaan lahaan jiray waxaan ka wadaa calankii allow quruxdaan lahaan jiray qabowii nabadgeliyo sharciga qaranimo nasiib sharciga qaranimo nasiib fanaan ibraahim qorsheel isagana waxa uu ka mid yahay fanaaniinta xiddigaha puntland ee ku sugan magaalada boosaaso waxaan weydiiyey heesaha uu qaado waxay isugu jiraan isagoo inta badani qaada heese isugu jira anoo diliqooda yaruu dhashaa ducalaygu yidhi nin dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca danta guud horkaca daymkaadhigiwo aniguba diyaar damiirku ilaah igu deeqayo dabeecada sanba waxay doonayaan inaan degdeg ugu qaban
ugu dambayntii waxay fanaaniinta xiddigaha puntland ee ku sugan boosaaso ay ka cabanayaan taageero la-aan fankooda haysata iyagoo sheegay in loo mahad celiyo oo keli ah balse cidna aysan gacan qaban taasi oo ay ugu sii daran tahay qalab la-aan haysataa fankooda yuusuf maxamuud v o a boosaaso
caasha Ay, mar dhowed maxaad soo hada qaaday
ma qalabkii farshaxanka qalabkii farshaxanka waxaa la yidhahdaa cadceedda ilaa ay dhacdo nuurkeeda lama dareemo moogta haye dadka soomaalida ah een, alaabadan farshaxanka qudheeda waxaan xasuustaa iyadoo xaafadaha lagu sameeyo maryahana lindiga la saaro tarashka horta ma taqaanaa tarashka iyo lindiga iyo wallaahi fasiraad badan Hay.
waana kuu sheegay maalin horaan ku yidhi Ah, intiin halkaa joogno ereyo badan baan kaa qaadanaya oo garta marka waa maryahan aliindigal yidhaahdee dhaqanka soomaalida ee soomaalidu ay samaysay gacanta lagu sameeyo warshaduhu Hay.
aanay samayn haye maradii baa gacanta lagu samaynayaa xariirtii baa la saaraya waxaasoo dhan gacan baa lagu samaynaya oo warshado ma jirto haye marka weliba waxaa samaynaya dad soomaalida ay u aragto inay yihiin en, dad aqoon ahaan aan horu marsanayn haye haddana laakiin markaad fiiriso warshadihii waaweynaan la tartami karaan baa laga yaaba marka maryaha xaggan soo la saaray.
tirana weli naqaanaa meesha ku jiraan
waa gartay marka marka soomaalidii markay soo dhooftay oo inta badan dibadihii lasoo aaday oo la arkay waxyaabaha dhaqanka iyo hidaha ay leeyihiin Mm.
ayaa dib loo dareemay marka muhiimadda ay leeyihiin marka dadkiiba aad u iibsanaya marka haddii eh, ganacsigii suuq loo helo Mm.
de waxaa soo badanaya goobihii maaragtay iminka maalidhood waa ti laga furay minneapolis oo kale ah, waxaa laga furay museum sanadkii dhowaa goob eh, lagu soo bandhigo hidaha iyo dhaqanka dee sida safaf loogu jiro baahidaba halkaas ka dareemaysa waa caashada.
gartay marka mar waliba marka dhaqankaagii aad soo bandhigto oo haddana suuq loo helo marka dhaqankii baa suuq yeeshay alaabadii hidaha iyo dhaqanka suuq bay yeesheen marka waryahayaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed ayaa waxa uu booqday mid ka mid a goobaha iibiya agabkan dhaqanka iyo hidaha marka uu la sheekaystay balaanu dhegeysanna wixii dhex maray waa hagaag waxaan joogaa eh, dukaanka lagu gada qalabka hidaha iyo dhaqanka ee muumin degmada xamar jajab eh, waxaana maamulo ka ah abuukar cusmaan abuukar oo loo yaqaano abuukar malay halka waxaa iga muuqda waxyaabo kala duwan dabcan maanta dhallinyaradu wax badan bay ku dhegaysan doonaan barnaamijkeena wax meesha safan iyo carwadan horta bal marka ii sharax eh, eh, eh, Een, waxaa s- u gato soomaalida horta aad iyo aaday u gataan dadkan qurbaha ka yimaadeen een, diaspora loo yaqaan iyo dadka kaleoo s- xamar joogaba intaasba waa gataan waxay aad u gataan sida dhiilaha dhiilahaas ahayn barshimadan kan barshin waay wuxuu ku samaysan yahay geeduu ku samaysan yahay geed baa ka samaysan.
Aa, geeda laga sameeyey waxaa isticmaali jireen dadkii hore dhaqankii hore waay Hay.
dhaqankii hore barkin ahaanay u isticmaali jireen waaba la barkin waa la jiraba barkan jiray warka kalena is- aad u qaataan dhiilaha waa qaataan dabcan waxaan arkayaa de- dhiilo kala nuuc oo aad u kala duwan.
calamada iyo waxyaalahaas kuma sawiran dhiilahaasna waxay ka samaysan yihiin qori qorigay ka samaysan yihiin oo la qoray geed la qoray geed waay ay samaysan geed la yihiin.
qoray waay marka dhiilahaas waa- laakiin de waa qaar waa gaduud farshaxan badan bay le- wax adinka u sameeyo mase dadka reer miyiga u soo sameeyo reer miigana waa soo sameeyaa anagana waa sii qorxinaa marka caanihi lagu shubanaya tan caanihiyaa lagu shubanaa afahantii amulena marka anagaa kalaro kale usii samaynaa ama kalar cadaan ka dhiginaa ama kalaro badan oo intaasoo nuuc ah ayaa laga dhigaa waxaa jira koobabyahan ko- koobkan ku muuqdo Ah.
waa la habeynaya ah habeesa ay ku jiraan marka waxaa kaloo jira fandhaalki oo waxa- waa u soo laaban doonaa fadhaalka iyo alaabaha quruxda badan laakiin waxaa aad ii soo jiidatay eh, Koorta.
dabcan koortan waa tan magacaad horta koorta geela waay dhowr Geel- magaca leedaan filaya marka Aa- anaga reer koonfur haddaan nahay koorlen dhahnaa Koorlen dhahnaa.
laakiin dadka kale magacyo badan inay leedahay laga yaabaa oo ay u yaqaanaan laakiin anaga koor un baan dhahnaa koor unbaa Aa, dhahdaa koora geel faamino marka faarihiyaa kala duwan meesha saad ii sheegtaba Ah.
De- kuwa waa kuwan dhaadheer oo kan maxaa, aad kan moodo waxaan u naqaan anaga koof qur'aan qarsin Qarsin.
qarsin waxaa lagu bixinaa soorta iyo maraqa iyo lagu baxsadaa yaa qarsinaan dhahnaa tanna maxay kanna waxaan dhahnaa fandhaal kan cunista waay waa lagu cunaa dabcan dhalinyaro badanna dhegaysanaysa ee aan aqooninaan filaya marka Aha.
u kala sharax Fan- Wa- waa laba far laakiin way kala dheer yihiin haa waa kala dheeriin mid waxa waaye raashinka lagu bixinaa midna waxa waa lagu cunaa markii saxanka lagu shubto waa lagu cunaa cunista waa waa waa kan.
qaadadii magaalada caadadii magaalada waay Oh, oo my God.
dhaqankii hore Waa engegan.
faamino marka saas waaye asigana qoribuu ku samaysan yahay geeduu ku samaysan yahay marka intaas waxaa waaye.
aad ii soo jiitay eh, saliyo kala duwan Saliyada.
Eh, waxaan arkayaa eh, saliga magac buu lahaa dee laga sameeyo ca- oo duka- dukashada Dukashada.
loo isticmaalay wahay Een, saliyaalkii marka waa la casriyey ay naftooda aa waa la casriyeeye sabiraa lagu dhajiyo waa ujeeda calankii oo dalka Calankii Soomaaliya, Turkiga, calankii Soomaaliya, Turkiga.
calankii ingiriiska calama baa hadda ilan waxaa keenay dadka qurbaha qurbihii baa keeneen qurbihaa keenay maxaa waxay ku leeyihin calan hebel ii saar wadan hebelanka imi wadankaas calankiisa saar iyo calanka soomaaliya qof baan haddii ugu geynaa fahant haddii baa loo dadka qaataa diyaasbaraha idinka dalbaday inaad eh, Calanka Ansar.
calamadii keentaan Ah.
yaa idiin sahlana calamada kalarka heshaan ma xirfad baad u leedihiin mase ayagaa idin keena shaqada anaga dalkaa lagu sameeyaa calaamada dalka lagu sameeyo Ah, dalkaa lagu sameeyaa mar kadib anaga laakiin waa de xirfadan ma ahanoo keliya xirfadda gacante meelaha qaarna cilmiga la yidhaahdo ee i t da ama taa soo gelayso Teknolojiyada waa soo marka waa gelayso.
taqaaniin ma teknolojiyadan Haa.
waxbaad kaa bilaabay wax baan ugu bilaaban yahay ilan hadda horumaraa lagaa kombiyuutar iyo bilaay lagu shaqaynaya marta mar kombi- dhinaca kombiyuutarkan marna waa ku shaqaynaa dhinacan ka galnaa Waad u wareegtaa.
Haa. marna gacantaan ka shaqaynaa marna dhinacaas kombiyuutar sida sawirada aan kusoo qaadan hadda dhiishaas oo kale waxaa aad ii soo jiitay eh, calankan eh, turkiga ee soomaaliya oo kale Haa.
waad isdhex geliseen Haa.
calanka britanna waan arkaa dooda ingiriiska haahay marka calaamadaasayto waxawaaye dadkiyaa ku calanka leehay maraykankana waa kan maaragta marka waxaan se u samaysaan waxaan u samaynaa kan wuxuu ka kooban yahay horta caw waxa la yidhaha caw Caw.
cawda macnaha baadiyaha laga keenaa cawdaasiite iyo cawdaasoo laysku tolay kadib anaga ma- naagaa soo tolaan naagaha markay soo tolaan anagaa ka qaadana anagana waa sii sharaxnaa calamadii Kalarkii iyo kalaradii iyo calamadii fisaskii iyo waxyaalahaasaan waan sii nuurinaa marka intaas waay shaqada qaybta xoolahan u wareegaya de waxaan arkaa lo-di iyo geesa dhaadheer meeshan Haa.
kan maxaa kan loo mahana filaya ma aha kan waxa waaye eyle eyle Eyle.
haa xoolaha duurka ku nool waaye Haye.
xoolo duureed waaye Haye.
marka madaxii ah, dhinaca geesaha laga soo fejiyey anagana qo- alwaax qori baan goynaa qorig baan ku xirnaa marka sharaxaad asigana wax dhilaalisaa maranaa si uu kusoo nuuro marka guryaha lagu sharaxdaa iyo xafiisyada asigana Mm, mm, mm. caashi dee adna markii horead sharaxaad badan kasii bixisay hay waxaan is idhi n, eh, suuqa bakaara aad igumaad fogeen
suuqa bakaaraha een, horta agtiisana waan deganayn een, markaad aragto qaabka farshaxanka loo samaynayo Haye.
maanta oo dhan inaad daawato ismaaciiloo kama daalaysid Haye.
noocyada u samaynayaan sida la isugu naqshaday waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo ismaaciil xuseen farjar halkaas iigu qor Haye.
iyadoon qoraal ahaan oon oon qadii la qaadin int- ayaa inta dun ahaan la isgelgeliyo Haye.
ayaa maanta dhan la samaynaya laakiin ninkaasi dee jaamacada ugu soo baxeen miya jaamacadana ma tegin haye marka ma qiyaasi kartid dadkaasi sida ay u diyaarsan yihiin oo agabkan waxana waa malaha waa hiddo ha waxaad na ii sheegtay weliba dadka laga yaaba inaanay qaarkood magacyadooda xataa qori karin ha, dadka waa soo samaynaya orday.
maanta oo laakiin dhan.
xirfadiiba waxay ku noqdeen dee takhasus oo- qof kastoo jaamacada uga soo baxay aad iyo Way aad kaga waa horeeyaan xirfaddu walaalayaal.
marka waa qabasho waan gartay mar dhoweedna dhinaca hees dhaqanka la xidhiidha adina soo qabanaysa aad iyo aad waa cawaale iyo hani u k muuqaalka waxaad moodaa wixii laga sheekeynayay maryihii aan sheegaynay way xiran yihiin markaad daawato
Gacale, gacalo, gacale, gacale, gacale,
iyaguna hees bay ku bannaan tahay horta hees sooma bay ku bannaanta siday isugu jiibiyeen iyo weliba muuqaalkan la arkayni ay haddii muuqaalka la arki lahaa maanta dhan ba la iska dhegaysan lahaa labada sheeko isku xidhan yihiin baa la fahmi lahaa aad iyo aad sababtoo cawaale dhaqankii hidda iyo qalabkiibu xidhan yihin aad iyo aad maxay noo xiga cash waa dhinaca ciyaaraha jamaal axmed cismaan markana aan ku wareejino
aynu ku horreyna dhegaystayaal xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta koobka capital one cup samafaynalaha lugta koowaad ayaa la ciyaaray naadiga kubadda cagta stark syria ayaa ku martigelisay gegadeeda naadiga liverpool iyadoo gooli waxba naadiga liverpool ay ku adkaatay hase yeeshee dhibaatada waxay tahay naadiga waxaa dhaawac ka soo gaaray ciyaartooyda kale ah philip cotinho iyo dejan lovren tababaraha naadiga liverpool janger clubna wuxuu sheegay inuu u baahan yahay in januaridan aanu ku guda jirno uu la soo saxiixdo ciyaartooy kuwaas oo difaaca ka ciyaara sidoo kale maanta waxaa la ciyaari doonaa lugta koowaad ee capital one kaabka samafaynalaha naadiga everton iyo manchester city ayaa wada ballansan oo ciyaar xiiso badan dhex mari doonta sidoo kale dhinacayo waddanka spain waxaa la ciyaari doonaa kooba dalarey ama koobka king cab ee dalka spain laga ciyaaro iyadoo kooxuhuna ay isku arki doonaan valereal ayaa u socdaali doonta naadiga atletico bilbao mirandes ayaa martigelin doonta naadiga deportivo la caronya valencia ayaa gegadeeda mastale stadium kula ciyaari doonta granada sevilla iyo real batis ayaa wada ballansan oo ciyaari doona barcelona ayaa la ciyaari doonta naadiga esbanyol rayo vaicano iyo atletico madrid ayaa kulmi doona sidoo kale dhegaystayaal haddii aynu idin guud marnana naadiga kubadda cagta selta vigo ayaa la ciyaari doonta naadiga cadis ebir iyo las balmas ayaa wada ciyaari doonaa haddii aan idin xasuusiyo naadiga cadis waxa ahayd naadigii haddii aan idin xasuusiyo naadiga cadis waxa ay hore ula ciyaartay naadiga real madrid inkastoo real madrid ay guulaysatay ayaa haddana real waxa ay ciyaarsiisay ciyaartooyinka shershef hase yeeshee naadiga ayaa si khaldan usoo saaftay shershef oo ganaax uga maqna naadiga real madrid guushiina waa lagala laabtay oo naadiga cadis ayaa dhibcaha loo celiyay sidaa daraadeed cadis hadda waxay ciyaaraysa kooba dalrey real madridse ma ciyaarayso dhinacayo horyaalka dalka talyaaniga haddii aynu eegnana waxaa la ciyaari doonaa kulamo xiiso badan maanta hase yeeshee haddii aynu ku horeyno genoa iyo zambadori ayaa shalay ciyaaray laba gool iyo saddex waxaa ku adkaatay naadiga kubadda cagta zambadoriya kulankaas oo ah mid xiiso badan ayaa waxaa laba ka mid ah goolasha zambadori u dheliyey roberto seriano halka goolka saddexaadna uu dheliyey eder waxaa sidoo kale wada ciyaari doona maanta naadiga udinese ayaa gagadeeda ku martigelin doonta naadiga atlana naadiga ac milan iyo bolonya ayaa wada ballansan oo kulan xiiso badan dhex mari doona labada kooxood iyadoo roman ay u socdaali doonto naadiga kievo verona yuventus iyo helas verona ayaa wada dheeli doona lazio ayaa la ciyaari doonta naadiga carbi fiorentina ayaa u socdaali doonta balermo sasulo ayaa la ciyaari doonta naadiga frosonin imboli iyo inter milan ayaa kulan xiiso badan wada ciyaari doonaan torino ayaa u socdaali doonta naadiga napoli horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta inter milan oo toddobiyo toban kulan oo ciyaarta waxay leedahay lix iyo soddon dhibcood fiorentina ayaa kusoo xigta oo kulamo intaasi la eg ciyaarta waxay leedahay shan iyo soddon dhibcood napoli shan iyo soddon dhibcood ayay iska leedahay yuventus soddon iyo saddex dhibco ayay iska leedahay romana waxay leedahay laba iyo soddon dhibcood dhinaca hoose waxaa ku jira naadiga frosinand oo afar iyo toban dhibcood iska leh carbi oo toban dhibco iska leh iyo halas verona oo sideed dhibcood iska leh wargeyska daily mail ayaa qoray in naadiga kubadda cagta manchester united ay rajaynayso in ay soo xirogeliso ciyaar ciyaartooyga gareth bell oo naadiga real madrid hadda u ciyaara waxaana taasay sabab uga dhigtay in gareth bell uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo ryan gigis oo ah tababar ku-xigeenka naadiga kubadda cagta ee manchester united sidaa daraaddeedna ay suuragal tahay in naadigu uu kula soo wareego koor cusub oo naadiga old travord ka ciyaarta ay dhigi doonto oo ah shan iyo toddobaatan milyan oo lacagta ganiga starliinka ee waddanka ingiriiska laga isticmaalaa oo gareth bell ay kusoo xirigelin doonto zinedin zidan tababaraha cusub ee naadiga real madrid ayaa waxa uu xaqiijiyey in bell uusan ku faraxsanayn in shaqada laga ciriyo rava benetes oo dhowaantan naadiga kubadda cagta real madrid ay shaqada ka cirisay kadib markii natiijooyin aan wanaagsanayn naadiga real madrid uu kula gaaray hore waxaa uu guuldaraystay gareth bell in ay la soo wareegaan tababarayaashii hore ee manchester united ee alex ferguson iyo david moyes dhegaystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
jamaal axmed cismaan aad ayuu mahadsan yahay xubinta ciyaaraha marka lagu yidhaahdo dabayl yahay naf baa dibadiga jirto damba ay hogaaminaysa wow anoo soomaaliya joogaan heestan dhegaysan jira horta aan ku warramay haye markaasaan dhihi naftan dibadda jirta haye maxay ka doontay talow haye ilaan haye duruuf baa keentay haye maba ogeynba marka goormay ahayd qiyaastii waa si sagaashamaadkii laysma weydiiyo waa sagaashamaadkii waa la sheegin karaa waxaa jirta sooraan baan ku nimsi jir baa taho ay wuxuuri su-aalaha qaarkood laisma ay weydiiyo waa laga gaabsadaa Ah, marka waxaan ka dhegaysan jiray een, idaacadahan ka dhegaysan jiray dabcan markaas waxaan dhihi jiray naftan dibadda jirtaa taloo maxay doontay waan gartay marka dabaysha la dirsanaya iyo waa faadumo cali cilmi haldhaa heesta dabayl yahay hogay darabkaan jeclaa fariimaha degdeg horta een, qof walba waxay ku xidhan tahay waxa uu aaminsan yahay Een, Absolute.
haddii haldaa dabaylaha ay dirsato adigu maxaa dirsan lahayd ismaciil waxa laga yaabaa inaad nooc shimbiraha kamid aad dirsan lahayd niyo miniyadada qaarkood xataa ay diinka iska dirsan lahaayeen anuu galaydhka Ay.
iyo xaggaas igu dir wadaad u jeceshaa galeerka Haa, galeerka xaggaasaan aad buu dirsan dheereeya lahaa.
weliba waxaa layidhi haadda oo dhan meeshuu soo galay haadima joogaysa galeerka
oo waxaan ku doortay idaacaddii inoo xidh waa tahay guud ahaan idaacaddii duhurnimo intaa ayay dhegeystayaal ku dhan tahay waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa galabta saacaddu markay tahay xaggiina afarta inta ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.